magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga dareemaya hoosudhac ku yimid qiimaha malayga laga soo jilaabto webiga shabeelle qiimaha malayga ayaa la iibin jiray halkii kiilo lix doolar ilaa iyo shan doolar iyo bar halka hadda la iibiya halka kiilo saddex doolar ilaa laba doolar iyo bar hoosudhacan ayaa waxaa sabab u ah malay badan oo laga soo jilaabto webiga shabeelle kadib markii uu biyareeyey webiga sida uu sheegay maxamed salaad cumar oo ka mida ganacsatada iibiya malayga oo la hadlay raadiyo beerula waxaan ahay dadka ka ganacsada kalluunka ama malayga webiga isgoyskaana ku gadnaa marka markii loo fiiriyo xilliga webiga buuxo iyo markuu biyaha eber yahay haddoo kale biyaha eber waaye malayga aaduu u badan yahay waa raqiis waa qaybiinsa aad u jaban yahay marka hore webiga buuxay kiilada lix doorar shan doorar la gadaay hadda markuu webiga hoosu dhacay kiiladii laba doori bar saddex doorar ugu badan xoogaa dabeel yaraa jirta xataa laba doori barkii iyo saddexdu waa kusii hoos mari lahay xoogaa dabeeshaa culus keenayso sudhac weynaa jiro malaaga waa raqiis dadka waxaa u sheegaynaa inay ka faa'idaystaan ay soo dhowaadaan meel walbo malaaga waa raqiis waa qiimo jabi waa ka ummadda inay ka faa'idaystaan u sheegaynaa haa aada weyn maasha allah dadka inta badan ma ogu war ma ka hayaan oo ilaan maalmo yar oo malaaga uu socdaaba oo raqiiska way ka faa'idaystaan inta taqaan dadaa malaaga aada u jecel dadka inta badan hilibkay jecel yihiin laakiin malaayga waa kheyraadka dalka waa cunto aada u fiican hilibka cas karastorool ma lahan inay dhinaca hadda ka faa'idaystaan kiiladii laba doolar bar qoyska waa ku filantaha maanta haddee badihii laba kiilo hadday qaataa shan doolar waa waa qiimo aada u dabacsan marka soo dhowaadaa leenahay idaacaddana aaday u mahadsan tahay sida wanaagsan ay bulshadeeda u adeegayso sanad kasta markii uu biyareeyo webiga shabeelle xilliga jiilaalka oo hadda lagu jiro ayaa waxaa bata malayga laga soo jilaabto webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyn